bismillahi raxmaan raxiim ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga oo iskaashanaya ayaa beryahan waxay wadeen olole kaasoo ah sidii kooxaha argixisada looga ciribtiri lahaa dalka kuwaasoo isugu jira howlgallo qorsheysan iyo howlgallo oo militari ah howlgalladaas waxay ka bilowdeen labada shabeelle oo ilaa hadda ciidamadu ay si wanaagsan u socdaan hawshaasna waxaan rajeyneynaa inay ku dhammaato si guul ah shacabka soomaaliyed waxaan uga mahad celinaynaa sida ay u garab taagan yihiin ciidamada soomaaliyeed oo naftooda u horeya sidii dalkan uga difaaci lahaayeen kooxaha argixisada ee bartilmaameedsanaya shacabka soomaaliyeed sidoo kale waxaa garab socda weeraro qorsheysan oo hay-adaha amnigu ay ka fulinayeen deegaanada qaarkood oo ay ka mid tahay degmada jilib maalmahan ciidamadaas ayaa howlgallo qorsheysan oo ay sameeyeen ayaa waxay laba weerar oo gaar ah ka fuliyeen degmada jilib gaar ahaan xarunta qaraxyada iyo guriga jabhaddu oo aada loo bartilmaameystay waxaana weerarkaas loo isticmaalay miinooyin lagu geliyey xarumahaas kadibna lagu qarxiyey waxaa ka dhashay weerarkaas khasaare xoog leh oo culus oo gaarayay al-shabaab oo isugu jira dhimasho inta la ogyahana siddeed iyo toban ay halkaas lagu dilay sidoo kale waxaa iyadana halkaas isku abaabulayay ciidamo gaara oo u socday gobolka gedo taasoo markii la ogaaday howlgalladan qorsheysan ayagay macalgaadiidkoodana halkaas lagu baabi'iyey ciidamada geesiyaasha runtii waxay u taagan yihiin inay shacabka ay baacsadaan kooxaha argixisada si aysan fursad ugu helin inay goobaha shacabka intay yimaadaan ay qaraxyo uga sameeyaan waa mahadsantiin